Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ah ayaa laga sameeyay olole nadaafadeed kaas oo lagu cirib tirayo bacaha iyo qashinka daadsan xeebta Lido ee magaalada Muqdisho. Waxaana ololahan iska kaashanaya dhalinyarada degmooyinka gobolka Banaadir kuwaas oo ku dadaalayay dib u soo celinta bilicda gobolka Banaadir gaar ahaan xeebta Lido iyo xeebaha kale ee magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah dhalinyarada ololahan isxilqaanka ah ka sameynaya xeebta Lido ee magaalada Muqdisho ayaa warbaahinta uga waramay ololahan oo ay sheegeen in ay sameeyaan toddobaadkiiba mar.
Magacaygu waa Cabdisamed Xasan Siid Cali saakay waxaa ku sugannahay xeebta Lido annagoo ka soconno hay-adda m b d o waxaa halkan maanta aa ka qabanaynaa waxay tahay inaa balastigyada ama bacaha oo xeebta yaalaan inaa ka nadiifino bacaha saamaynta ay leeyihiin cid kasta way ka warqabtaa bacaha halka mar la isticmaalo beri iyo baddabu saameyna ku leeyihiin bac haddii oo si xeebta haddii la dhigo ee biyaha ay qaadaan malaayiga badda ku jirto ee madaxa ay u gasho quudkiisii iyo sidii wax u raadsan lahaayna malahan mana iska bixin karo marka bacaha saamaynta ay leeyihiin waa ka warqabnaa saas darteed maanta waxaa waaye jimcooyin badan hore oo usoo qabanay saakina waa joognaa waana sii rajaynaynaa inaa maxalilahay ka qayb qaadanno deegaanka nadaafadiisa magacaygu waa sacaadi nuuno xasan waxaan ka mid ahay hay-adda m b d o waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb qaadanay nadaafadda ama bilicda maxaa la dhahaa badda sidoo kale maandhaweed waxaan aad ugu booqanay isbeddelka cimilada weli wadnaa kaamamka daraad ku soo sameynay haddana waxaan aan ku guda jirnaa maanta ama guda aan yacni aan ku hool jirnaa inaan badda liida aan nadiifinay howshan insha allah hor usii soco doonto waa mahadsantihiin magacaygu waa khtar asad maxamuud waxaan ka mid ahay tiimka howlwadeennada m b d o waxaan maanta imaanay xeebta liido oo jimco walba ka soo qayb galno oo aan nadaafino runtii dhallinyaradeenna iyo dadkeenna waxaan u dardaarmanaa inay waddankooda quruxsadaan xaaqdaan dhir ku beeraan mar walbana m b d o ahaan waxaan u taagannahay inaan dalkeenna qurxinno hadday noqoto ku beerista dhirta hadday noqoto nadiifinta xeebaha hadday noqoto nadiifinta goobaha lagu tuura bacaha kuwaasoo dhibaato ku ah dalkeenna iyo xoolaheenna intaba waxaan qof walboo dhallinyaraal ayaa dalkana cidikaama xigto adiga iskale dhiso quruxso ka ilaali waxyaabaha dhibaatada ku ah waddankeennu waa wadnaheenna wada shaqayn wacan xeebta liido ee magaalada muqdisho ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee dadku ay u soo dalxiis tagaan waxaana jira dhallinyaro si isxilqaana u nadiifiya xeebta liido iyo qaar ka mid ah wadooyinka magaalada muqdisho